dad badan oo muslimiina oo laba milyan ka badan ayaa isku diyaariyey inay xajka gutaan soomaalida kow iyo toban kun iyo shan boqol ayaa la malaynayay laakiin tiro ka badan ayaa soo xaadirtay xajka shalay anigu waxaan kamid ahaa dadkii dhagax tuurka tegay waan xajinay dawaadka iyo sacyiga waa marnay tiro badan oo dad ah oo ayaa maray maaragtay amaasha xajka walow ay noo dhiman tahay dhagax tuurka iyo waxyaabo kale baa noo dhiman laakiin nasiib dara waxaa jira xiday soomaaliyeed isku diyaariyey inay gutaan acmaasha xajka horay horeyna aan u helin deegaan iyo muxuu ahaayey adeegyadii ay xaqa u lahaayeen afar boqol xijay ku dhow ayaa maanta codbaahiyaha laga sheegay culimada saaka waa berigii ayaa lais ogeysiiyey inay jiraan xiday soomaaliyeed oo aan xajka acmaashiisa shala gudan oo ayaa hayad inay dhagaxtuurka maraan dawaafaan maalinta koowaad ciidda ay ka qayb galaan xujaydaasi waxaa la sheegay kaqaybgal hadda way la joogaan inay ka yimaadeen koonfurta soomaaliya waxaa soo kaxeeyey kandaniyo oo kandaniyadaasi waxay ahayd inay kusoo daraan culimo u sharaxda acmaasha xajka in ay kusoo daraan dad xajka maaragta waafiya intaba ma aysan helin ma laha calaamado ay isku gartaan marka saasaa jida sandheerow waan gartay bal inta aan waan ini kuu faahfaahin doonaa laakiin waxaan rabaa mid kamida xujaydaas oo aan xajiin islamarkaasna aan haysan hoy ayaa wuxuu inala wadaagayaa dareenkiisa iyo bal waxa maanta uu ku tugan yahay bal waxaad ka warantaa waxaa la sheegaa xujay badan oo dhinaca koonfurta soomaaliya ka timi inashalay acmaashi xajka iyan maxaa sababay marka maxaa sababay aqoon la-aan waxna wadaa weynay inta la yidhaha wadanka ma kala naqaan waa kala nannay calaama ma lihiin dadka wada wada dharcad yihiin qofba qof weli alaanka dadaa maqan waayeelaa maqan dhalinyaraa ma culamaa maqan wax aan haysano waan isku garana waa weynay waxna wadana waa weynay saasay waxay nagu dhaafeen haddana hoyna ma haysano banaankaan jiifnaa wax wax teendha ma haysano mara ma haysano gogol ma haysano raashinka maraan gulif ku doonaa marna waa helnaa marna waa weynaa waa gartay xijaydaasi dabcan in badan oo waayeel oo waxaan arkaa rag iyo dumar isugu jiro oo banaanada joogo boolaale ka timaadeen soomaaliya koonfurtaan ka nimaanaka koonfur waxaan ka xamar waa gartay galabta maxaa rajaynaysaa marka maxaa isu diyaari waxaan isu diyaarsay dhagax tuuraan isu diyaarsay haddii waxay wadaan waa gartay waxaa galab maantay codbaahiyaha culimada ku sheegtay in shirkada carifaad ay ballan qaaday inay acmaasha xajka iyadu maaragtay intaydayn dhiman ay marsiin doonaan waxa soo gaara hadda ma hayno laakiin inaan helno waa rajay waan gartay mid kamida xujaydaas oo kale ayaa isaguna wuxuu ka waramayaa dareenkiisa adeer magaca xasan maxamed baan xasan bal bal adiga ma xajiday haa xajkii weli acmaashiisii ma gudan xajkina wuxuuba hadda ila eg yahay inuu na sheegi doono waayo awel waxaan ku dacna waa nahay weliba hadda ka hor xaj aniga ma imaan in nala hogaaminaya nalaka ballan qaaday lacag tira badan waa nalaka qaatay saddex kun iyo lix boqol aa layga qaatay saddex kun iyo lix boqol aa layga qaatay banaankaana ka jiifaa guuhoy mahayska mustalifaa lana dejiyo annagoo xaq u lahayn in in in muna lana dejiyo carafa ma kartay ya carafa ma kartay haa ma carafa waa nala wanaajiyo waa gartay xijay ku dhuntay miyaa jira oo aniga saddex goor baan dhumay walaashay hal mar bay dhunto ila socod haddana dad badan baa maqan weli waa gartay dadkii carafa ina geeyey sow ma lahayn inay ina geeyaan meelaha kalmuusikada ina caawinaya shirkadaha markii la doorahayo aniga lay warsado dac baan ahay shirkada hadda aada u aqoon badan baan ku ogaa iyagaan doortay asal iyada lacagti halagu iyaga daacada ahludiine halaygu daro mal cillahayn sida qashin nagu baadiyeen say naga tabe waa gartay kambaniyada dadka saa u gala maxaa ka dambiya kamaliga la yihaa freedom midka la yidhaahana keenay isagaa naga mas-uulahay ragga ka mas-uula inta kale hotel waana dejiyeen carafkana waana geeyeen laakiin markay mustalifana keeneen sida qashin bayna daadiyeen waana naga dhaqaaday hooy iyo banaanka oo xadan taagana hooyna lama siin waxba nooma qaban lalama xajisiin lalama horkicin lalama hogaamin maan cidlaada iyo nagu qubeyna mustalifa nooga tageen
sandheere waxa ay ii sheegeen mas-uuliyiinta carafaad in culimadu markay maantay saaka waa beriga cudbaahiyaha ka sheegtay inay jiraan walaalo soomaaliyeed ee aan acmaashi xajka gudan in kambaniga carafaad uu kaxayn doono dadkan galabta waxaa laga yaabaa inay qeyb ka noqdaan dadka maaragtay dhagax tuurka aadaya waan insha allah gartay waxaad ii sheegtaa faadumo tiradan eh, lagu sheegay ilaa afar boqol inay eh, tahay amaba ay ku dhowdahay sidee lagu xaqiijiyey waxaa dad horjoogayaal u ah oo adigu dee dhalinyaro iyo dad aqoon-yahanaha baa jira oo ee, dabcan arrintan midday soo jiitamaysay dadkaas ayaa ku qiyaasay in afar boqol ay dadkaani yihiin Een, indhahayguna waxay qabanayaan sandheerow dhammaan tiro badan qaybtooda waxay dulsaar ku yihiin Een, teendhooyinka annagu aan degannahay habeenkii laba laba qof iyo saddex saddex qof iyo ayaa meel hal qof ee, loogu talagalay lagu seexdaa Een, maanti banaanadaasay joogaan Een, iyo habeenkii marka gogol loogu talagalay iyo xataa cuntada sida uu kuu sheegayey Een, xaajigu cuntada waxaa lagu qoraa teendhada inta qof loogu talagalay ayaa lagu talagalaa hadday ka dhamaatana waa la arkaa hadday gaarto oo wixii har soo harana waa la siiyaa marka duruufo aada u adag ayaa maaragtay ee ujeedaa soo wajahay